إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabeen ah oo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday qeybo ka mida gobolka baay dab khasaare geystay ayaa ka kacay guryo ku yaalla xaafad ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad xiran garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaas oo u xiran musuq maasuq iyo lacago baad ah oo lagu soo rogay dadka rayidka ah maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ee bakool ayaa dowro sharci ah u soo xiray muruqmaalka ka howlgala degmada tayeeglow ee walaayadaas warbaahinta dalka nigeria ayaa shaacisay in ciidamada ka socda wadankooda ee ku sugan soomaaliya ay mushaar la-aan yihiin in ka badan hal sano xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa eedeymo culus u jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban dowladda federaalka shil diyaaradeed oo khasaare geystay ayaa ka dhacay dalka kenya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka ee alkataib ayaa goordhow baahiyey muuqaalka weerar kabiin ah oo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday qeybo ka mid a gobolka baay waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
muuqaalkan oo muujinaya weerar dhabogol ah ayaa barqadii maanta waxaa baahiyey kanaalka kataa'iba alikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigay sida uu u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay kamiinka ka dhacay duleedka deegaanka daynuunay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay muuqaalka hordhiciisu ayaa lagu daawan karaa mujaahidiinta oo ku taqadumaya askartii ay kamiinka u dhigeen kuwaas oo markii ay xabadu ku bilaabatay isaga fidhaxaday goobta sidoo kale muddada uu socday muuqaalkan kooban ayaa lagu arkayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo hubka ka furanaya askartii kamiinka lagu laayay waxaa maalmihii u dambeeyey si joogto ah u soo baxayay muuqaalo badan kuwaas oo alkataa'ib ay ku soo bandhigayso xaqiiqada ka jirta furumaha dagaalka iyadoo si gaar ah loo daawaday dhiiranaanta dagaalyahanada mujaahidiinta iyo fulaynimada askarta shisheeya kaalkaalka ah
dab khasaare geystay ayaa ka kacay guryo ku yaalla xaafad ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed ciise dab dhaliyey khasaaro maaliyadeed oo xooggan ayaa ka kacay degmada hodan gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dabkan ayaa geystay khasaare baaxad leh kaasoo ka kacay guri ku yaala xaafadda siigaale oo ka tirsan degmada hodan dabkan ayaa baabi'iyey guri farmasi iyo harqaan balse kama dhalan khasaare nafeed qaar ka mid a goobjoogayaasha ayaa sheegay inuu dabkan ka bilowday koronto iyagoona intaa ku daray qaabka uu dabka u kacay iyo sida loogu badbaadiyey dadka ku jiray guriga niyahow maanta meesha amraa ka dhacay alxamdulilah rabbilcaalamiin xaafadda hodan waaye gaar ahaan degmada axmedgurey xaafadda siigaale oo u dhow agaaraha macalinuur marka deegaan ayaa waxaa ka kacay deb yar debkaas oo yaraa wuxuu marka halis u geystay guriga dhammaan saanu u galay marka debkaas mas-uuliyiinta xaafadda dhan iskugu yimid heer macalinuur iyo wixii deriska ka ah kulli alxamdulilah rabbilaa wax hadda ku dhintay ama garaafe ku gaarta ma jirto meesha laakiin hantiya ku baaba'day gurgeynow saaka waxay dhacdada waxay ay dhacday saaka hal saac ii barki subaxnimo ay dhacday marka waa kaasaa waxay haddii ilaahay yidhaaha ilaaha ama haddaas iska leh alxamdulilah ilaah hadda waxa- dad un wax ilaahay kuma gaarsiin magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya gubashada guryaha iyo goobaha ganacsiga waxaa maalintii labaad xiran garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaas oo u xiran musuq maasuq iyo lacago baad ah oo lagu soo rogay dadka rayidka ah cabdifataax faarax ayaa ka waramaya ka gadaal markii ay wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada ee dowladda federaalka ay soo rogtay amar ay ku doonayso inay lacago kaga qaadato dadka ka dhoofaya airboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka jira airboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho saxmad ballaaran wasaaradda markii ay amarkaasi soo rogtay waxaa ka hor yimid shaqaalaha rayidka iyagoona cawasho ka muujiyey ugana digay waxay wasaaraddu wado inaanay bulshada qaadan doonin iyagoona ku sheegay lacagaha ay wasaaraddu soo rogtay sagaal dollar haddaba maanta airboorka aadan cadde waxaa ka jira saxmad ballaaran iyo shaqaaqo ka dhalatay amarkii wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada ee xukuumadda federaalka ay ku soo rogtay airboorka muqdisho iyadoona dhigatay jigboontiyo ay dadka ku baado wasaaradda ayaa doonaysa lacago sagaal doolar ay ka rabto qof walba oo ka duulaya airboorka aadan cadde waxaana maalinkii labaad ka jira airboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho xaalad kacsan iyadoo uu hakad galay duulimaadyadii ka duulayay airboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalk oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa muuqaal uu ku muujinaya xaaladda ka taagan airboorka soo dhigay kadib markii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk ay lacago baada ku soo rogtay shirkadaha diyaaradaha iyo dadka shacabka ee ka dhoofaya madaarka ee magaalada muqdisho taas oo keentay inay hakadaan duulimaadyadii garoonka iskuna rafaadaan dadka ka dhoofaya madaarka waa kan xildhibaanka oo muuqaalka ku muujinaya xaaladda ka jira airboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho waa ujeedaan meeshaan wax ka dhacay waxaan joognaa garoonka diyaaradaha saanacadda raasmaad diyaaradaha oo dhan waa xildhiban yihiin Ee, waa ujeedaan carruurta
si kastaba wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada ee xukuumadda federaalka ayaa ka madax adeegaysa hadallada bulshada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo weli ku howlan doonisteeda lacagaha baadda ay ka rabto shirkadaha diyaaradaha iyo dadka ka dhoofaya airboorka aadan cadde ee muqdisho maktabka dacwada ee walayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowr sharci ah u soo xiray muruqmaalka ka howlgala degmada tayeglow ee walayadaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed mudey maamulka wilaayada islaamiga ah ee degmada tiyeglow ayaa dooro u soo xiray xirfadleyda muruqmaalka magaalada tiyeglow dowradani oo socotay muddo bil ah loona qabtay muruqmaalka iyo xirfadleyda magaalada ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada tiyeglow iyadoo ay kasoo qayb galeen xiritaankeeda marti kala duwan dowradani ayaa lagu qaatay casharo muhiim ah oo ku saabsan tarbiyada islaamka towxiidka fiqiga iyo muxaadaraad waa kuwan muruqmaalkii iyo xirfadleydii ka faa'iidaysatay dowladda oo ka warbixinaya duruusta ay qaateen muddadii bisha ahayd dooradii ilaahay haka mahadsanna ballo lama bogood laku akhriyaa oo haytay lamaaday bogoodna ha dhammaysanay bilaadnayan socotay bilaasay ilaahay haka mahadsanna walaayada haka mahadsan yanna barti waana dhammaysanay kora ku hayna hoobnana warsada ku jabaaban tan kala haddana walaa hadda intan teegana too kala lahaynin wadow haddana enanoo reebnee soonga horteen ee haynin wadow hamiin haynin ka bedeloy dowladda dareer toyley ilaa ramadaanka soddonka inta laku deeraw kitaabkan lahaynin bilaawoy farsamada degmada tieglow ee gaar ahaantay faraamee dowro neengowti wilaayada islaamiga adda neendhamaati muddo oo bila neensood gawgawdee teegna mad walba neendhikaay macalimiin oo eed eed geemaan le walba laa walba eralaay maalimiintas ilaahay ajar ha sii dadka ha qaawan qaawayaan ilaahay ajar ha ku sii unuuna inkastoo nihin weerano unuuna barane ilaahay ajar ha noo sii sharkaas walba ka saabsanaay tacliimad salaad iyo usuuluddiin wal eed eed jahaal unkaaynaa fahani dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada tiyeglow waa mid lagu horumarinayo bulshada muslimiinta ku dhaqan degmada warbaahinta dalka nigeria ayaa shaacisay in ciidamada dalkooda ka socda ee ku sugan soomaaliya ay mushaar la-aan yihiin wax ka badan hal sano maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya sida ay shaacisay warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka nigeria ayaa ku waramaya in ciidamo ka socda wadankaas ayna qayb ka ahaayeen isbahaysiga atimis sandareertadii mushaar ahaan loo siin jiray laga jartay muddo shan iyo toban bilood ah ciidamadan oo tiradooda lagu sheegay boqol iyo lixdan askari dibna loogu celiyay wadankooda muddo haatan laga jooga afar bilood saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dalkooda dib loogu celiyay ayaa sheegay in bil weliba mushaar ahaan u qaadan jireen siddeed boqol oo dollarka maraykanka ah balse sanad iyo dhowr bilood aan la siinin lacagihii mushaarka ahaa kuwaasoo ku maqan jeebka midowda afrika ciidamadan kasoo jeeda dalka nigeria waxay ka tirsanaayeen booliiska atimis kuwaas oo ka howlgalayay magaalada muqdisho gaar ahaan xirada xalane dalka nigeria ee dhaca qaaradda afrika ayaa ka mid ah dalalka ciidamadiisa usoo shaqo doonteen dalka soomaaliya isbahaysiga atimis ee horeyna loo oran jiray amisom ayaa markii laga jarto gunooyinka la siiyo qayladhaan afka furta taas oo ay taakuleeyaan dowladaha lacagaha ku bixiyo duulaanka soomaaliya lagu soo qaaday ciidamada afrikaanta amisom ayaa marar badan ku go-ay weeraro ay fuliyeen al-shabaab kuwaas oo himilooyinkii ay hiigsanayeen ka dhigay hal bacaad lagu lisay militariga al-shabaab kusoo afjaray xirooyinkii militari ay isku soo oodeen ee ku yaala qaybo ka mid ah gobolada soomaaliya waxaana ugu dambeeyey weerarkii taariikhda gale ee ka dhacay degmada buulamareer halkaasoo ay ku baabi-een ciidamada atmis kuwo kalena iyagoo maxaabiis dagaal ah gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khubarada iyo dadka wax ka qora loolanka ka socda soomaaliya ayaa sheegaya inay sii korortay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan la dhayalsan karin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ah ayaa eedeymo culus u jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban dowladda federaalk cabdiraxmaan badar ayaa ka waramaya gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaane oo magaalada muqdisho ku haya dhibaatooyin fara badan ayaa waxaa eedeymo kala duwan u jeedinaya bulshada iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada caasimadda waxa uu yuusuf madaane magaalada muqdisho dadkeeda ula dhaqmaa sida inay yihiin dad isaga u shaqeeya misana meelaha ay degan yihiin uu isigu leeyahay sida ay sheegayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk oo lagu magacaabo cabdinuur ayaa waxuu canbaareynayaa madaale isagoo ku tilmaamay inuu yahay qof dadka magaalada muqdisho ku dhaqan madadaalinaya waxaana uu tilmaamay inuu yahay qof gabay shaqadii u hayay reer muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in dadka reer muqdisho uusan siinin xuquuqdii ay ku lahaayeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaan leeyahay gudoomiye ummadda soomaaliyeed ee muqdisho joogtaad gudoomiye u tahay ee duq magaalan u tahay laakiin waxaad aaminsan tahay ama aad aamintay in ummadda soomaaliyeed wax xaquuq ayna ku lahayn gobolkaas oo adigu sidaa rabta a ka yeeshid cido gaar ay dad gaar ale aad u tahay gudoomiye ama xilba uu leeyahay ama xuquuq u leeyahay dalkan dalka waa la wada degan yahay nin walba intuu ka degan yahay iyo intuu culayskeeda yahayna in lagu qayma ayaa la rabaa maamulka dowladda federaalka ee magaalada muqdisho ugu magacaaban ayaa waxuu dhibaatooyin badan ku hayaa dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana uu mar walba maamulka dhaca dhulka iyo guryahay deganaayeen dadka rayidka ee reer muqdisho warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shil diyaaradeed oo khasaare geystay ayaa ka dhacay dalka kenya mubaarak cumar ayaa ka waramaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil diyaaradeed oo maalintii shalay ka dhacay dalka kenya gaar ahaan caasimadda nairobi kaas oo sababay khasaare nafeed ugu yaraan laba duuli ayaa lasoo warinayaa in ay ku dhinteen shilkan oo aroornimadii hore ee shalay ka dhacay magaalada nairobi shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen diyaarad ay leedahay shirkadda safari link oo kusii jeeday mandiqada diyaani ee dalka kenya iyo diyaaradda shilka gashay oo bixisa howlaha tababarka ee duulimaadyada war ka soo baxay shirkadda diyaaradaha ee safari link ayaa lagu xaqiijiyey in dhammaan afartan afar qof rakaab ah iyo shaqaalihii saarnaa diyaarad aysan waxyeelo soo gaarin garoonka diyaaradaha wilson ee magaalada nairobi ayay ka duuleen labadani diyaaradood ee shilka galay ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa shilkan khasaaraha dhaliyey ee ka dhacay dalka kenya balse waxay xukuumadda fadhigeedu yahay nairobi sheegtay inay waddo baaritaan ku aadan arrinkaas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa